ganacsada waaweyn ee somalilan ayaa waxa ay kulan ku yeesheen magaalada hargeysa bulshada ugu baaqeen in ay gaar ahaan bulshada soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadkii ku hanti beelay dadkii ka kaxay suuqa waheen ee magaalada hargeysa warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray khadar maxamed cakulle
iyadoo weli ay si weyn u muuqato islamarkaana lala qaybsanayo dareenka dadka dhibaatadu ka soo gaadhay dadkii xoogga lahaa ee ka kacay bartamaha magaalada hargeysa suuqa ku yaalay ee waaheen ayaa marba marka ka dambaysa waxaa la odorosayaa kulamo iyo shirar dheeraad ah sidii gacan looga geysan lahaa in la taakuleeyo gurmad deg degana loo fidiyo dadka dhibtu ay gaadhay ganacsatada waaweyn ee somalilan ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada hargeysa waxa ay kaga warrameen in guddi ay sameeyeen guddoomiyaha rugta ganacsiga somalilan jamaal caydiid ayaa ugu horreyn tilmaamay dareenka ganacsatada waaweyni ay istustay ee la xidhiidha caawinta dadkan shir ay isugu yimaadeen ganacsatadu somalilan muddo saddex cisho ah oo ay la fugurayeen masiibadii suuqa waaheen ku dhacday oo aada u baaxad weyneyd sidii la wada sheegay lacagta meeshaa ku burburtay dhisme iyo alaaba waxaa lagu qiyaasay bilyan iyo badh ilaa laba bilyan ganacsatada somalilan iyagoo aada u dadaalaya waxay qorsheeyeen inay guddi sameeyaan guddidaas oo guddoomiye u yahay farxaan liibaan axmed guddoomiye ku-xigeenna u yahay ismaaciil cabdi xasan star xogayana u yahay cabdirashiid baaxeer guddidaas waxaa u geli doonta inay usoo ururiyaan dhammaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaan isugu yimaadeen guddidaasina saasay waxaa u gelaysaa cabdirashiid maxamed dahabshiil oo ka mid ahaa ganacsatadii ka hadashay shirkan jaraa'id ayaa carabka ku dhuftay muhiimadda ay in laga jawaaba tahay gaar ahaana dadka waxyeeladu ay soo gaadhay suuqa waaheen waxaanay qayb ka qaadanayaan sidii ay u caawin lahaayeen waxay kaloo ugu dhawaaqayaan dhammaan dadka afka soomaaliga ku hadla gudahiyo dibadu meelay joogaan ama ganacsato ha noqdo ama qof qurba jooga ha noqdo ama qof qolol jooga ha noqdo oo waddanka ku nool in dadkaa ganacsatada ah ay caawiyaan dadkaas suuqu ka burburay ama ka gubtay dad badan baa dhaqaalahooda ku tiirsanaa dalkaa ku tiirsanaa gobollada rijinka oo dhan baa ku tiirsanaa maanta dadkii dhaqaalahooda iyo rus ka heli jiray ma shaqaynayaan ama xoogsigooda ku adeegsanayay ma shaqaynayaan waxaynu u baahanay inu caawino ilaahayna uga barino inay u fududeeyo inay ganacsigoodii iyo shaqadoodii ay dib ugusoo ugu soo noqdaan shirkad ahaan dahabshiil aad baan uga faraxsannahay inaanu ganacsatada halkan joogta iyo kuwa kale waddanka gudihiisa jooga iyo kuwa wadamada qurbaha joogaba inaanu arrintaa ugu baaqno maalinba qof bay joogtaa caawimadana ajar iyo istidaacu ba ku jirta dhaqaalaha waddankana waa ka qayb qaadanaysaa guddoomiyaha loo doortay guddidan ganacsatada waaweyn ee somalilan ay u doorteen farxaan liibaan axmed ayaa isaguna waxa uu baaq u diray guud ahaanba bulshada soomaalidu meel kasta oo ay joogtaba dhammaantood ba ilaahay bay u jeediyeen amarka waxay yidhahdeen ilaahay baa na siiyey shalayto maantana ilaahay baanu marti uga nahay inuu wixii maaragtay dhaawiciina gaaray isagu naga bogsiiyo ilaahayna waa u aqbalaya waa bir ramadaan ummaduna maaragtay innagana dhaqan soomaali oo dhan marka la isu geeyo meel walba ha joogaane waxaa inoo dhaqana inaynu isu gurmano tanina waa mid ka ballaaran in cid lagu eego waxaanu gaadsiinaynaa dhawaaqayaga dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walay joogaanba waxaana aanu rajaynaynaa inaanu si dhaqsa ah guddiyo ugu diri doono hadday tahay kenya hadday tahay maaragtay soomaaliya muqdisho hadday tahay puntland muxuu ahaa boosaaso hadday tahay kilinka maaragtay soomaaliyeed iyo jabuutiba walaalihinba dhammaan waa loo tegayaa waanaanu filaynaa sidii anaguba aanu anagoon ku faanaynin uga qayb qaadan jirna dhibaatooyinka soomaali ku dhaca in anana nalala qaybsado khadar maxamed cakulle v o a hargeysa